بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا دايبا مباركا فيه مركور السلامنتين أرديد عصب إيو مرك شرف تكلا إيه مسؤولين تجامعة جامعة أبا جبا ولا الله أساسي سيديدي أغوست لما كنت مية فرتي عايت مركز أفر كل يدو ذلك لكاي كل يدو بيرها حولها caafimaadka iyo waxbarashada haayeen iyo caafimaadka shan haayeen hadda badadeen wala waaye walbadan ah ka siyaadi jaamacadda qalab cusub hadda hayn dareen qalab cusub kalena wala shaani sida may leeraaye combyutero iyo laabka shaybaarkii qalabkaas wal shaani jaamacadda seminaaro caalamiga ku qayb galay walaanin arag waaytan maqonaayeen mar walba shira ku qayb galay oo jaamacadda la linkuiraay tababaro tababaro badan oo ka mid ah may la raay dhinaga environmentalka i jaamacadda sidii curriculum shalin habaye fadi i wallinka dara fadi ya may la raay ya kuma qonayni waa mar wala nin weeray may la raay UNDP hayti mar fawa hayti haydoon UN ka in badanaayeen iyo international NGO gana saas oo kale markaan seminaaro badan oo caalami ah ku qayb galnay xiriiro dibadda badan iyo suubinay jaamacadda sidiisan ogtiin maktab oo walaala shaanay library oo walaagaysan baradaasan may la raayay buugtii kulli completely walaha dhammaystiray hadda safaraan jeeda jaamacadda mas-uuliyiinta walan jeedan turki oo halbil ah dowladda turkiya may la raayay iyo halbil iyo naseedi jaamacad ahaan ah may la raayay jaamacado badan walka casumi jaamacado la aqoonsiinya ku midata jaamacadda wala kala qobatay si maku warqabtaan inaga beero iyo xoolo tababaro badan oo la sii beerley iyo dadka xoolo dhaqatada jari tababar badan oo la sii ardayda dugsiga sare dhikadaas yaa jartay ihaani may larahay dugsi sare dhammaayo beledka rooga oo aqoonti oo laku kordhiyow oo waxyaalo badan la barow oo ka saabsan aqoon macnaha dhalinyarada dugsi sare dhammaayeen beledkeed ku roogaan jaamacaddiina mahalna si jaamacado in ku faa'iidaysadaan tacliinta in ku faa'iidaysadaan seminaaro badan oo shahaado una ku biyaan yas yaani wallaha kooba kormaya jaamacaddan may la raayay markii la asaasaa iyo haddii yase ate isbeddel weyn ya jare wala siin sheegane barnaamijyo badan ha jaraan oo xataa may la raayay oo laha noo ballan qaadi ardayga kubaha jaamacadda abba jubba oo hadhow intuusu baagamundo nagada fadi dhinagan may la raay faw iyo u n d b barnaamijyo oo hayado oo may la raay un isku taxluujiyooyno ardayda in koraytaba in may la raay shaqo horkolaan lagu yaabo wala iska taxluujinay oo xiriir badan la suubinay haydoogasa la suubinay markan wala fadaane jaamacadda hadda baydhow arday badana ku bati xamarayn roroyt xamar faa'iidada laku haay male dadkaa garooga inta dadka hadda badanaa oo dhikow may la raay macallimiinta xamar ku ah dadkii wala waaye goboladan ha ku jeediyo oo koonfurta koonfur galbeed ku jeediyo yo hinka ku dhikooy haani haano lamid ah macallimiinka inta rogaan una fursad macallinka wala waaye fursada la siiya markan wala la faday in xamar limbahame xamar haddii aada bad waalidka hataa qasaariyaas qiima haddii la arbay dhow yar raqiisan haddii aada xamar fiirid markan wala jaamacado inta linka furi juhdi liingili maalintii la furaay jaamacaddan laga lixdan kun dollar dhiibi si jaamacad lay baydhow linka furaya shaksi waaye dad ku mid ah may la raay jaamacadda galanta ka haayeen lixdan kun oo dollar ay dhiibeen wala reena wala nin weerana aqoonyahanadii bay dhowin weeran oo ku mid ahay abtiya ku mid ahay cabdu aadan magan magan ya ku mid ahay wala ku mid ahay zubeera ku mid ahay odayaalkii beledka lin weeri wala la raay magaaladan jaamacad beere xoolo male jaamacad faylan male wala fadaane unu wadaan lama san waa wadaan ya beesa dhiibeen qofka markuu internet walaas wala usin biyo wala waa sidii may la raay wadan shay jaamacad rasmi ah isu helo lan oo ha fikriyo ya baawuraha gadan juhdiya suubiyeen qalabaha gadan hadda qalabaha gadan walalin suubiyoy meet in laku maaramo may la raay miilolin baa jaray kenya haatoy xamar haatoy hargeysa haatoy dadayn baa jaray marke waa wadankii wadan dhaqaalo fayl in jarna income in jarna ya ardaygii wala aragaasee may la raay waalidkii yaa wala ka qasabay bay dhowba jaamacadii ma faylin ilii xamara fadeen kan tuwalka baradii ikaas kan inti faylahado laku yaabo macnaha xamarseedowkaas i dhalinyaradaas i wejigaas cusub leysku fada deegaanka mee waxaa waaye deegaan deegaan leeyo markan wala ku booriyaane ardayda wala in naxriisadaan un harta arday iswadata wala in suubiyaane may la raaye discointia lin suubiye badanaa hadda may lahraaye minxib biyooyn markun wala waaye ardayda wala lafaday oo isan kasaasan beledka jar oo hegiin bahi ama haan roog oo hadda hawka jarta intii bahan in isan may lahraaye wadankiiba jaamacado roogaan meeqa jaamacadooda ada tiiliyaada la furiya kaale maha ya ha macnaha ada ada markii ada jaamacaddaada hagalla haddii ada fahma macnaha adaba qi qiimeey korta jaamacaddiya qiimeey korta un markun dadaalkasa ka jaran isina wala lasinku faday may lahraaye wala barada may la raay laskirinaado la fade hawadaas oo xamar iyo meelo kale wadanka jaamacado roogan doogay walaha ku koobay ee san isin sheegay hadda jaamacada Turkiya injeed gudoomiyaashii jaamacadaha qaar kamid ah la azumi ee safar kale oo wala jiray Kenya ee jiray walana sun ku maqnay saas daraadii ahayd wala waa jaamacada la maqnay sidii jaamacada leen dhisafaday oo xoogin weel la faday ardayga ku batay tayfailen la hada fadeen curriculum of failen oo may la raay jaamacada oo tababarada ha qaadatina may leedahay hadda la bilaawe markan si la siin sheegay qalabaha dareere shaybaar waa shaybaarkii wala sheenay laabkaay wala la sheenay may leedahay computer badan la sheenay mustaqbalka taa wala qaban qaabiyane in ardayga may leedahay intiis wal barado hab casri hadii wala barado sidii hore ma barnaamijyo badan oo casri wala barado jara wala la jaan qaadane may leedahay adduunka intiis kale sidii inuu jaan qaado fadhiya falanjeer galaan doogay intaa ku koobe ardayda oo xamar iyo meel kale injeed lix jaamacadooda baydhabo ku furma lixdaba aqoonsi haysadaan markan adoo baydhowdii aragaas haddii aada may la raayay meel kale adinbata waxaa waaye habaar lay ku helaasame waalidkii qarash badan ageliyaas xamar aragti may la raayay jaamacado shal fogiin bajetka adakii bow bajetka inta ku bow isku mid maaha
dhammaantan horta geed maan iskoynaya xafladda furitaanka sare dugsiyadka labada kun tumilita gigmanskoyna xafladda furitaanka sana dugsiyadka lamada kuntumiy lita ilaa lamada kuntumiy todobad ee jaamacadda abajuba iyo saas oo kale hadhawaayoka ardayda cusub oo jaamacadda sanadkun qaadatay iyo hodhansakoyne geeg oo taariikhda ka beeganta labaati afarta bille agosta lamada kuntumiy lita ujeedadaskoyne jaamacadda cabar juba midba ku midata jaamacadooda magaalada baydhabo oo lamadii sana aan ka dambaysatay yaa wedi ka hoolinaaytay tayaynta iyo isku dawreedka howlaha waxbarasho gobolkom objectiga jaamacadda lan asaasiba kowtiga bahaytay inay dadka bulshada deegaanku la fahansi wax soo saarka deegaanka iyo waxyaaba ay u baahan yihiin inay fahmaan saas oo kale jaamacadda abarjuba may ku dadaalay sanadihii lama sano inta dambeeyay inay wacyi geliyay dad tiradooda diiras kun iyo laba boqol iyo xoogaha dad eh xaana soo eh xoolo dhaqato beerley iyo ardayda iskuulada magaalada baydhabo ka baradaas iyo aan furti tababaro shirgadiisan oo ka baradaas la ka baro dhowr course oo mana anfacan la een wax dadka deegaanka een aba juba sanadkan CMB jir sanadkii hore ma biyaasay todoba course todoba kuliyadood kuliyada beeraha kuliyada xanaanada xoolaha iyo kuliyada shariicada islaamka kuliyada public health iyo kuliyada nursingka iyo kuliyada computer science-ka iyo sanadkii hore sanadkii hore saasa biyaas tadakor tadakulida biyaasi laakiin hadda sanadku way la kordhi jaamacada een sadakulida la kordhi kuliyada public administration iyo kuliyada BA iyo kuliyada medical laboratory jaamacad way way furaasa bariyaha dilaaher may furaasa kuliyada medical laboratory oo qalab shay dhameystiran qalab shay dhameystiran oo jaamacada helay oo shaybaal casraysan oo waxyaabihii lanka baahanay ardayga sabraadkale isku suubi lahay oo no dhimaystiran yamana beri frodonta dilaal waan u malay een jaamacadan kureet oo furta een medical laboratory oo nooc samale saasoo kale jaamacada een weba guul ka deertay in xiriir caalami la suubida jaamacado adduunka la ogoonsan iyoonay ururka een ururka midowga een jaamacadaha Soomaaliya mayna jaamacad qeybka eta een dadaalada midowga jaamacadaha koonfur galbeed iyo kuwadaan deegaanka iniyo bulshadu inta ku nool boqolkiiba afarta ishan laga reeba deegaansho inay walka baradaan yaa qayb keenta insha allahu tacaala taas taasu jaamacaddana si toos ma informaasa maalinta labaati shanta agosto oo beri ka beeganta iyo si toos informaasa sana dugsiyeedka lamada kun lita ilaa lama kun tumi todobada oo si official bilawda hadhowaada ardayda cusub ardaydii horena kolley bishoon saas oo kale hadhowaada jaamacadda furunta walay ku bilawda beri sana dugsiyeedkan jaamacadda biyaas sanadkii hore bahaaytay inta badan badan ay tahay bartaan badan ay tahay laakiin bartaan badan ay tahay laakiin sanadku way waa full time ardayda badan doonaan maadaama ardayga meyl fada inay soo barada berley dhowr saacadood credit hours inay buuli fada marka had meyl fada sanadku meyl kordhay full time arday in maana la hela markaas waxbarashada lan kordhi iyo tayada la raadiyo insha Allah taala meel gabgabaa jaamacada inay furunto arday cusubna hadhawaada iidan
ee jaamacada caalta jubba mise jubbada kore iyo ereana sare sare meeraw ee maalimiinta jaamacadda caalta jubba mise jubbada kore ee ardada u sugan iyo ardadii maridii horandhikadaasi hable oo muddooyinkan ee damba bambaarinayoona eedhan baho hayaan madian habaho hayaan ana lahaa ana naftayba jaamacadda walku dhikaay birshiyo jaamacado birshiyo oo sida ee jaamacadda ee Bay University oo maya dhikaay hableeda aan dadaaleen runtii ee marti sharafka kale ha ku qeyb galay munaasabaddan sharafta leh oo geeka la ka furo hayo jaamacada alta jubba mise jubbada kore ana ana ana angordaaw mise dadka angordayaan ee abar jubbana yacni ee luugadda ingiriiska ee sidana taawayaw darkaana tiiba italyaani ahay lingu italyaani geeki mariya dhidhi keli jaray ingiriiska hadda isignoo ka badaydan laakiin usuna wale kuwa eraane ee saxaafadda culamaa udiinka walgorodka kale marlamaadka nage hable intaba wayba ka salaamee salaanta isaanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعدش كوي باق مهد نقاي ربك سبحانه وتعالى نعبو ردي استغن سينجيسي إني اسم والبرتان نصيبك سينسي unuuna nageysii isin oo hata haddii badataan labaatan iyo sideed toban sideed toban sagaal meelahoosa kala dhowtin hataa weeye ini un hortiin surugno wala siin sheegna rabbigeenna geysiya kuwgama hadnagee waalidka siin dhadhale oo intun hasiin geysi hasiin sabaraayen iyo wal siin baraan xoolo iyo xoog iyo masqamba siin geliyaaye iyo angma hadnagee macalimiintii intun hasiin riikadaasi waalidka lama leego waalidka ka dhali iyo macalinka macalinka hasuus weyn ha leeyi laakiin macalin shay in ducaayo ducaysiyo kii habaarona habaariyo siduuna aragi jirn mahadgaare onagade riikashada iyo an riikadeen macnaa yani isin wal barowkin laakiin walla baraw idaan dhib badanya unu wallahana bara jiray hadha waada sin lahaa sanadku sanad shay ilaahay una dhanba niigeysiya isjeelaan iyo farxad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo horumar iyaa ilaahay kula jeeyay maadaama isin hata siin bilaawado hayta jaamicadda hornahaan dhikateen ana may ka faraxsanaa ilaahayna aan ka mahadiye haddee baydhowli jaamacadooda ku furan kontomaydii way dheegi jirnay shan qofood ma dhammayn wali umatuun koonfur galbeed sheegadaaso madii koleeja baydhowol la furi